waad mahadsan tahay walaalka wararka naga soo gaaraya dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in maantay la khaarijiyey mid ka mid ah taliyaasha ugu sarreeya ciidanka dowladda federaalka ninka la khaarijiyey waa nuur maxamed gaabow oo ku magaca dheer nuur farey wuxuu ahaa taliyihii guutada afari tobanka oktoobar ee ciidanka dowladda federaalka dhacdada waxa ay ka dhacday deegaanka caduwdibille ee gobolka shabeellaha hoose deegaanka ayaa la sheegay inuu u dhexeeyo magaalooyinka afgooye iyo sidoo kale laanta buuro taliyaha guutada afari tobanka oktoobar waxaa dilay sida aan wararka ku helnay amaba la xaqiijiyey nin askari ah oo hubaysan kaasi oo ku dhex jiray ciidankii uu isagao khudbadda u jeedinayey taliyaha la dilay ciidanka uu khudbadda u jeedinaya waxa ay ahaayeen ciidankii maalmihii iyo muddooyinkii lasoo dhaafay kasoo firxaday deegaanada shabeellaha hoose halkaasi oo dhowaan ay gacanta ku dhigayeen ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin nuur maxamed gaabo ayaa la sheegay marka in ciidankan uu niyadda u qawoojinayey islamarkaana uu ka dhaadhicinayay inaysan sii fogaanin oo muqdisho aysan galin waxaana la amray in ciidanka uu halkaasi ku istaajiyo maadaama firxadkooda ay muqdisho sii galayeen qoobgariir weyn ayaa durbaba hadda soo food saaray ciidanka dowladda federaalk ee gobolka shabeellaha hoose maadaama taliyahoodii maanta la dilay sidoo kaleetana isla ciidankii falka dilka ah uu ka dhexdhacay ay ahaayeen ciidan iyagaba shaamud ah oo laisku ururinayey kuwaasi oo firxad ahaa dhacdadan ayaa gaartay taliska guud ee ciidanka dowladda federaalk iyo sidoo kale madaxtooyada dowladda federaalk ee xasan sheekh maxamuud uu fadhiyo waxaana durbaba tacsi kala duwan kasoo diray qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyadoona xasan sheekh maxamuud la sheegay in hadda xafiiska lagu geeyo warkan ah in taliyihii guutada afari tobanka oktoobar la khaarijiyey ciidankii uu khudbeynayay oo awalba firxad ahaana hadda uu qoobgariir daran ka dhex jiro wixii war ah ee dhacdadani kasoo kordhay insha allah dhegeystayaasheena waynu usoo gudbi doonaa